aad baad umahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi ee sidaan la soconno waddanka suuriya tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka xagga maamulka ah nidaamkii nusayriyadana talada laga tuuray wuxuu durbo bilaabay maamulka yuhuudda duqeymo xoogan oo murakas ah ahdaaf gaar ahna beegsanaya inuu ka fuliyo waddanka suuriya kuwaasoo uu markii ugu horreysaba ka bilaabay xarumaha militariga iyo goobihii sirdoonka ee uu lahaa nidaamka nusayriyada meelaha ay sida gaarka ah xilliyadaasi duqeymaha uga bilaabeen waxaa ka mid ahaa gobolka xamaa gaar ahaan garoonka militari ee magaalada dimashq bartamaheeda gaar ahaan xarumihii amniga iyo sirdoonka ee nidaamkii nusayriyada sidoo kale xarumo militari oo ku yaala gobolada allaadiqiya iyo darca oo ka mid a gobolada istraatiijiga ee wadanka suuriya ujeedooyinka marka duqeymahaas uu ka lahaa maamulka yuhuudda wuxuu ahaa in kooxaha kacdoonwadayaasha ee talada wadanka suuriya la wareegay aanay helin awood iyo cudud militari oo xoogan oo waxaan la soconaa nidaamka nusayriyada inuu lahaa tarsaane caskari oo aad u fara badan haddii ay ahaan lahaayeen gantaalada iyo sawaariikhda iyo diyaaradaha noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa dagaalka marka wuxuu maamulka yuhuudda doonayey in hubka noocaasa ee muhiimka ah aanu u gacangelin kooxaha kacdoonwadayaasha ee wadanka suuriya la wareegay tan iyo marka wakhtiguu isbeddelka ka dhacay wadanka suuriya wuxuu si xiriira suuriya uga geysanayay duqeymo kala duwan oo uu ku beegsanayay goobo kala gedisan mar welibana warbaahinta maamulka yuhuudda iyo madaxda yuhuudda oo warbaahinta la hadla waxay tilmaamayeen in ay si dhow ula socdaan isbedelada ka dhacay wadanka suuriya islamarkaana aanay ogolaan doonin in tahdiid amni ah uu kaga yimaado wadanka suuriya oaan la soconno inuu daris leeyahay dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga ee maamulka yuhuudda muddada aadka u fog oo xitaa waxaa xusid mudan in qeybo ka mid a wadanka suuriya gaar ahaan buuraleyda aljowlan ama golan ay gacanta ku hayaan ee yuhuudda oo ay ka mid tahay dhulka suuriya ee ka tirsan ee ku jira gacanta ee maamulka yuhuudda waayadii u dambeysay marka cabdisamedow waxaa xusid mudan in duqeymuhu ay noqdeen ee kuwa isi soo taraya oo aad usoo badanayay iyagoo goobo kala gedisan ee ka dhacayay madaxda yuhuuddana ma qarsanaynin in iyagu ay ka dambeeyaan duqeymahaas waxayna ku tilmaamayeen inay yihiin duqeymo digniin ah oo ku socda nidaamka cusub ee wadanka suuriya ka hana qaaday sida muuqatana goodis iyo iyo cagajugleyn ayaa duqeymahaasi ka muuqday oo waxa ay sida warbaahinta yuhuudda iyo kuwooda wax falanqeeyaba ay tilmaamaya uu yahay ujeedka in lagu cabsigeliyo maamulka cusub ee dalka suuriya taladiisa la wareegay si aan ugu fekerin mustaqbalka dhow in wax un iska caabin ah oo ka dhana yuhuudda uu ka abaabulo gudaha wadanka suuriya marka duqeyntii ugu saameynta badnayd ee dhowaan ayay dhacday waxayna ka dhacday meel kaabiga ku haysa qasriga madaxtooyada oo xarunta wadanka laga haga ah xilligaasi dabcan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta ugu sareeya ee dowladda suuriya ee cusub inkastoo khasaaraha rasmi ee ka dhashay aan weli si rasmiga loo helin oo si faahfaahsan aanay warbaahintu uga hadlin duqeymahan haddana goobta ay ka dhacday waxay ahayd goob aad saameyn u leh marka laga hadlayo wadamada caalamka oo madaxtooyada waa meelaha ugu adag oo ay dowlad weliba ama nidaam kastaahi uu ilaashado duqeyntaasi yuhuudda way ka hadleen waxayna tilmaameen inay ahayd mid digniin ah laguna difaacayay sida ay u sheegeen yuhuudda kooxda duruusta ee wadanka suuriya qeybo ka mid a ee ku sugan oo aan la soconno warbixinno idaacadda islaamiga alfurqaan ka baxayna lagu falanqeeyey inay yihiin koox ka mid a dawaa'ifta ee ku nool dhulka shaam gaar ahaan wadanka suuriya muctaqad ahaanna aan ka mid ahayn ahlu sunnaha marka kooxdaas ayay sheegeen inay u gurmanayeen inkastoo aanay jirin halis khaas ah ama muuqata oo ay dareemeen kooxdan haddana maamulka yuhuudda ayaa doonaya in tani uu uga dhigto marmarsiyo uu ku banaysto wadanka suuriya islamarkaana uu ku ballaariyo ictidaa'aadka iyo xadgudbyada uu ka geysanayo caalamka islaamka gaar ahaan mandiqada shaam oo horey waxaan ula soconnaa dhulka filistiin ayuu qaatay sidoo kale wadanka lubnaan ayuu ciidanka yuhuudda xoog kusoo galay suuriyana horey ayuu dhul uga haystay haddana waxaa muuqanaysa inay yuhuuddu doonayaan inay ku jilba fidsadaan marka tasciidkan iyo duqeymahan tirada badan ee yuhuuddu ay ka geysanayaan wadanka suuriya waxaa dhanka kale qaabilaya xaalad istinfaar ah oo ay ku jiraan dadka muslimiinta ee suuriya ee ku nool oo dadka shacabka ah ayaa dibadbaxyo ka dhigay meelaha qaar ee wadanka ka mid a iyagoo codsanayay in lagu dhawaaqo jihaad ka dhana yuhuudda sida muuqatana haddii xaaladdu sidan kusii socoto waxaa la sahdaalin karaa baa laleeyahay in shacabka muslimka ee suuriya oo horeyba u ahaa shacab dulmidiida islamarkaana afar iyo toban sano ee halgan adag la galay ee nidaamka nusayriyada uu tallaab qaado islamarkaana uu u sacayiyo sidii isaga difaaci lahaa duulaanka yahuudda waxaan xusuusanaa in dhowaan qaybo ka mid a gobolka darca ay gudaha usoo galeen ciidamo ka tirsan yahuudda durbadiiba dadka muslimiinta ee beeraleyda ahaa ayaa hubkooda ee la soo baxay ee kamin ayayna u galeen ciidanka yahuudda halkaasina waxaa khasaare lagu gaarsiiyey askarta yahuudda inkastoo markii dambe diyaarado helikabtar ah iyo kuwa gantaalada rida ay goobta yimaadeen islamarkaana ciidanka yahuudda ee waxyeelada gaartay ay halkaasi ka daadgurayeen haddana weerarkaas iyo kamiinkaas wuxuu ka dhignaa sida shacabka muslimka ee suuriya uga go-an tahay inuu iska difaaco xadgudubida yahuudda marka qar iska tuurnimada iyo qar iska xornimada ay wadaan yahuudda iyo duqeymahan soo noqnoqday ay ka geysanayaan wadanka suuriya waxay dadka qaar ku tilmaamayaan inay tahay mid horseedi karta in shacabka muslimka ee suuriya uu fadhiga ka kaco islamarkaana uu yahuuddan xaqiidiinta ah ee dhibaatada iyo gumaadka wuxuushnimada ah ku haya walaalahena filistiin uu tallaab ka qaado